webiga daawa ee mara degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa guray iyadoona dadka ay noloshooda ku tiirsaneed biyaha webiga ay wajahayaan xaalad adag webigan ayaa waxa uu guraa lix bilood oo ka mid ah sanadkii halka uu socdo lixda kale balse sanadkan waxa uu guray xilli ka horeysa wakhti uu guri jiray isagoona gura bishii labaad ee sanadka taasi oo ka dhigan in hadda uu guran yahay laba bilood oo xiriir ah qaar ka mid a dadka deegaanka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay wajahayaan xaalado adag oo ay ka mid tahay inay ka oomeen beerihii saarnaa jiinka webiga iyo sidoo kale xoolaha nool webiga waa guri waana lagu ooman yahay xoolihii iyo dalagii dhulbeereedkiiba way oomeen muddo adiga labaatan cashaa ayuu guri kabacdi wixii ka dambeeyey xilli kasta oo xiliyadan bisha maarsa markii la gaaran waa guraa iyada oo caqabad badan iyo abaaro ay jiraan awgeed uu u guri webiga guritaankiisa waa noocaas wakhtiga abaar daran dhacda caqabado weyn bay kala gurmaan beeraleyda dalagii waa oomi waa dhintay waa arta hadda washaaqada la qodaya dhul beereedkii waa dhintay dalagii ku yaali xoolaha saas oo kale waxay biyay cabaanay waayeen washaaq baa loo qodayaa caqabado badan bay kala kulmaan howlaha wuu waa dhibanaya oo aad bas maaragta waa guraa xiliyahaas guraayo waktigaa la guraayo iyadoon la gaarin bas guri abaaraha iyo maaragta yaa keenay dalagiina waa naga dhammaaday waxaan ku waraabinaa lan hadda waatan washaaqaan qodaynaa duunyadii iyo dadkiiba waxay qodanaa hadda washaaqa waakaas dad beeraha aad baan ugu dhib qaba waa la arki jiray waa waa ga guraa sanadkii adi lix biloodas guraa lix bilood noo socdaa lix bilood noo guraa waxaa ka mid ah beerihii dalagii noo saarnaay baa naga dhinta wax baan ku cabnaa waynaa washaaqan qodnaa waxaan washaaqo ku qodnayaanba ku rafaadnayan bii ka weynaa dhibaato badan baan la kulnaa hadda yaanyadii iyo qudaartii adduunka wax nooga yaalla hadda waa gubtay waxaan ku waraabinaa laan waxaan joogno malkeeri heleed malkeeri baan joognaa wiil waa guri waad aragtaa wax badan buu biibaxaynhayay caqabaduu lahaa haddana ilaahi mahadii waa wuu aa waa abar waad aragtaa inay xoolaha daaqayaan baabuurta ay dhex taagan tahay ilmaha kubadda ay ku ciyaarahayaan waad aragtaa wax badanoo biyo waday hadda laakiin biyo ma lahan waa eber marka hadda markuu biyaha guri biyihii waxaa la samaynahaa waa lagu oomay waa kuwaan waad aragtaa biyihii farada badnaay waa laga yahay waa lagu ooman yahay celal baa la qodanhayaa ceelashii waa kuwaan matoorada beeri loo qodanhayaa beeri waa ooman yihiin dalag dalag lagama abuuri karo laakiin geedihii baxayo midhaha laga rabay baa la waraabinaya inta kale waa beer ma jirta ceel laqoday iyo washaaqo laqoday aa lagu waraabiya hadda wax kale biyo ma laha washaaqada waxaa weeye meel yaraa la faagfaagi oo biyo haddii la arka loogu dhici marka haddii kale laga daba tegayo lasii qoday ceel bayba noqon geeda wakad artaa beerihi waa eber waa kuwa geela iska dhex daaqayo geedihii iyo beerihii jabsanaya marka waa alxamdulilah waa webiga daawo ayaa ahaa mid la iskaga gudbi jiray duumo balse haatan xaalku waa ka duwan yahay sidaas oo waxa uu noqday dhul caadi ah halka gawaadhida carrada qaada ay ka gurtaan carrada gurnaanshaha webiga daawo ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dadka deegaanka iyagoona wajahaya caqabado dhanka biyo la-aanta ah